qabyo weeye duidani darajana ma sahlanee dadaal oo ka sii badi dariiqaad ku socotana doqon howga leexanin deegaanka xariiro ee degmada isku shuban gobolka bari ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijiminayeen arday dhammaysay shareecada islaamka islamarkaana ka aflaxay maxadka sheekh nuurdiin cali calow waxaa ka qayb galay munaasabadda qalinjibinta maamulka maxadka mas-uuliyiinta deegaanka xiriiro macalimiin iyo waalidiin sheekh nuuruddiin cali colow maamulaha maxadka ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjibisay xafladii afraad ee macadka sheekh nuurudiin cali colow ee dugsiga sare oo ardayda ka qalinjabinaysay ardadaas u qalinjabinaysa insha allahu tacala u qalinbedelinaysa inay jaamacadda u gudbaan kulliyadda shareeco inay galaan ardadaas waxaa ka horreeyey saddex dafco oo kale marka alxamdulilah rabbil caalamiin haddaa ka qalinjabaysa waxay isku noqonayaan waxaan malaynayaa boqol iyo in wax dheer yihiin baan rajaynayaa marka ilaahay mahaddiis weeye in maaragtay ay ka soo baxaan boqol iyo intaa saa'id oo culimo ay ka soo baxaan macadkan waana wax ilaahay lagu mahadiyo aynu u baahannahay inaynu xusuusnaanno ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadinno waayo nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi man yuriidullaha bihi khayran yuufiqhu fiddiin ninkii ilaahay khayr la doonay diinta ayuu fahamsiiyaa marka intaasoo culamaa marka inoo kacdo dee macadku waxaa isbedelaya deegaanku isbedelayaa marka waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ardada ka qalijabinaysa macadka sheekh nuuridiin cali calow ee xiriiro oo dafcaddii afraada qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyey ardayda qalinjibisay oo mudan inaynu isku dhiirigelinno garanaysaa aynu isku bogaadin innaga ahaan dhexdeenna waxa weeye iskiina horumarino macadka ardayda ka qalinjibinaysa markaan ku hadlo afka dhalinyarta ama afka ururka nadiya waxa waaye anagu waxaan diyaar u nahay dhalinyaro ahaan inaan dhiirigelino ardayda magaranaysaa qalinjibinaysa weliba ay si gaara ee kuwana kaleetadaad u hambaliyeyno kuwii horeeto oo ka qalinjabiyey sida la sheegay afar dafco afar dafco waxa way kama muuqatay magaalada ardaydii ka qalinjabisay oo ma aragno waxa waaye qayb yar sida la sheegay baa shareecadii ka hadlay jaamacadii aaday waxaan rabaa intiina kan hadda meesha fadhida inaad bal waxba magaalada ka muuqataan yani xagga shareecada haday khudbadaha ahaan lahayd camidhaan waxa weeye majaalista cilmiga oo kaleeto camidhaan magaranaysaa la arko macadkan dadka qalanjibinaya ama dhalinyarta ka qalanjibinaysa in ay magaranaysaa ay damaale kusoo kordhaan ha noqonina insha allahu tacaala kuwii sheikhu sheegay oo kamid tahay xmaar iyo axmed asfaar ah ha noqonina insha allah kuwa ku camal fala waxay barteen magaranaysaa kana muuqato cilmiga aad barateen horta waxaa la rabaa inaad horta ku camal fashaan awalan oo ilaahay dartii ugu camal fashaan maxaa yeelay cilmigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha maalinta qiyaame la isweydiiyo oo la yidhaahdo cilmiga ka waran maxaad maada camilan maxaad ku camal fashay cilmiga ilaahay ku baray maxaa ku camal fashay maxaa u baratay maysus baa u baratay mariya baa u baratay maku camal fashay kuma camal falin miyaa waa la weydiinaya waa layna weydiinaya nin kastoo cilmi barta waxaan leenahay kuwii insha allah ku camal fala noqda oo ku dadaala waxaa kaloo ku dadaashaan waxaan arkay rag badan haddeen anigu arkay oo intay macadka ka baxeen rag badan yaan kule rag qayb ka mid ah intay macadka dhammeeyeen haddana kuwii suuqa joogay oo jaahiliinta ahaa ka hoos maray nacuudu billah ilaahay soo hanuushaa leena marka waxaan idinka dardaarmaynaa inaad kuwaa ku dayataani diinka ilaahaa barad ilaahay aa barateen cilmiga aa barateen ku camal fala oo ku dhaqma oo xifdiya oo akhriya qur-aanka kariimka ah dufcadan waa dufcadii afraad ee ka aflaxday maxadka sheekh nuuridiin cali colow tan iyo markii la asaasay